darsigeennu wuxuu ka bilaabanayaa aayadda boqol toban iyo saddexaad min suurati aali cimraan qaala allahu tacaala laysuu sawaa'a min ahli اlkitaabi ummatun qa'imatun yatluuna aayaati اllahi aanaa'a alleyli wahum yasjuduun ilaahay subxaanahu wa tacaalaa markuu soo tilmaamay kuwa ahlu kitaabka tilmaamihii ay lahaayeen oo tilmaamo xunxun ahaa halkan waxaa laynoo sheegayaa in aysan isku mid ahayn dadka ahlu kitaabka isku hal derajo inaysan joogin oo dadka ahlu kitaabka waxaa ku jira mid mu'minah waxaa kaloo ku jira mid oo kaafirah waxaa ku jira mid baariya iyo mid faajira arrinkaasaa laynoo sheegayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala kabacdina wuxuu ka warramayaa inuu ka qabrayaa kuwa kaafiriinta iyo ciqaabkooda iyo inaan xoolahooda iyo awlaadoodu maalinka qiyaamada waxba u anfacaynin ama waxba aysan u taraynin waxaa la tilmaamayaa oo layska nahiyinayaa in dadka acdaa'u diinka oo diinka ilaahay cadowga u ah in laga yeesho kuwo awliyaah ama xiriir lala leeyahay oo tashiga laga qaato iyo arrinkaasi dhibaatada ugu keenayo xagga adduunka iyo xagga diinkaba dadka muslimiinta qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi laysuu maysan ahaanin kuwa ahlu kitaabka maysan ahaanin sawaa'a kuwo issiman kuwo eg kuwo isku mid ah maysan ahaanin oo xagga xumaanta isku midka ma aha markaas laysuu sawaa'a halkaa lagu istaago oo lagu joogsado halkaasoo hadalkii ku taab noqday kabacdina markaas waxaa ku xigaya in la bilaabo jumlada ka dambaysa laysuu maysan ahaanin sawaa'an sawaa'a kuwa siman oo xumaan ku wada siman maysan ahaanin min ahlilkitaabi ahlu kitaabka ayay ka mid ahaadeen ummatun ummad ummaddaasoo qaa'imatun taagan oo bimacnaa daa'ifatun qaa'imatun mustaqiima koox toosan oo diinka ilaahay ku toosan ayaa ka mid a kuwaasoo yatluuna akhrinaya ama yatluuna akhriya aayaatiillaahi ilaahay aayaadkiisa aanaa'a alleyli hameenka saacadihiisa walxaal hum iyaguna yasjuduuna ay yihiin kuwa tukanaya sujuuddan hadda waxaa looga jeedaa waa jus ka mida salaada la cabira eh waxaa looga jeedaa wahum yasjuduuna wahum yusalluuna iyagoo tukanayaan oo salaaddii tahajudka ay la imaanayaan waxa weeyaan dadkan ahlu kitaabka kuwa wanaagsan waxaa lagu tilmaamayaa tilmaamo siddeed tilmaamood oo wanwanaagsan ayaa lagu tilmaamayaa daa'ifadan ka mid ah ahlu kitaabka oo dad wanaagsanah min ahli lkitaabi ahlu kitaabka waxaa ka mida ummatun ummad baa ka mida ummaddaas waa daa'ifo iyo jameeco ummaddaasoo qaa'imatun mustaqiima ummaddaasoo ah mid toosan waxay ku toosan tahay diinulislaamka calaa diin illaahi tacaala ilaahay diinkiisa ayay ku toosan tahay waa tilmaan kuwaasoo yatluuna akhrinaya aayaati illaahi ilaahay aayaadkiisa ayay akhrinayaan waa tilmaan kale aanaa'a alleyli hameenka saacadihiisa ayay waxay akhrinayaan aayaadka ilaahay walxaal hum iyagu yasjuduuna ay yihiin kuwa sujuudsanoo bimacnaa tukanaya kuwaasoo hameenka inta kacaan salaaddii tahajudka la imaanaya oo sidaas tilmaamahaas leh yuuminuuna waxay rumeeyaan oo ay rumaynayaan billaahi ilaahay iyo walyowmil aakhiri maalinka dambe halkaanna waa laba tilmaamood oo kale siddeeddii tilmaamood baa la tirinayaa yu'minuuna waxay rumaynayaan billaahi ilaahay iyo walyowmi yowmka alaakhiri ee dambe ayay rumaynayaan arkaanul iimaanka waxaa ka mid ah ilaahay oo la rumeeyo rasuulkiisana la rumeeyo calayhi salaatu wasalaam waa nebiyunaa muxamed xadiid baa wuxuu ku soo arooray nebiguuu yidhi calayhi salaatu wasalaam waladii nafsu muxammadin biyadih waxaan ku dhaartay ilaahay nebi moxamed naftiisu yaddiisa ay ku jidhee inuusan imaqlayn laa yasmacu bii axadun min haadihi lumma axad ummaddan ka mida ima maqlaayo yahuudiyun walaa nasraaniyun mid yahuudiya iyo mid nasraaniya ay maqli mayaan uma yamuutu ka bacdina uu dhinto walxaal lam yu'min biladii ursiltu bihi isagoo aan rumaynin xaqii layla soo diray ilaa haddii la helo qofka noocaasa kaana min asxaabinnaar iimaankii waxaa laga waayay rumayntii nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeyaan ilaahay bay rumaysan yihiin yowmulaakhirkay rumaysan yihiin nebi moxamed bay rumaysan yihiin calayhi salaatu wasalaam tilmaan kale waxa weeyaan wayaamuruuna waxay faraan oo amraan bilmacruufi shayga samahaayo macruufka ah wayanhawna waxay nahiyaanoo reebaan canil munkari munkarka kan la inkiro ee xunoo caqliga iyo sharcigaba ku xun kaasna way ka reebaan ummadda xaqana way amraan wayusaaricuuna waxay u degdegaan fil khayraati khayraadka ayay u degdegaan oo culays markay cibaadaysanayaan sida munaafiqiintu salaada iyo ugu kacaan iyagoo kusaala kuwa wahsanaya maahee waxay u degdegayaan khayraadka ayay u degdegaan wayusaaricuuna fi lkhayraat tilmaantii sideedaadu u dambaysay wa ulaa'ika kuwa tilmaamaha wan wanaagsan leh min asaalixiina ayay ka mid ahaadeen waxa weeyaan fii zumrati cibaadiillaahi asaalixiin addoommada ilaahay ee suusuuban jameecadooda iyo kooxdooda ayay kuwaasina ka mid ahaadeen iyagoo ahlu kitaabkii ah ayb marka daa'ifadaas wanaagsan ee sidaasah ayaa ka mid a waxaa la yidhi aayadda sababu nusuulkeedu wuxuu ahaa markii uu soo islaamay saxaabigii la dhihi jiray cabdullaahi ibni salaam iyo rag la socday kooxdii la socotay ayaa wadaadadii axbaarulyahuud nimankii yahuudda ahaa nimankaas culimmadoodii iyo axbaartoodii baa waxay dhaheen maa aamana bimuxammadin ilaa shiraarunaa nebi muxamed ma rumayn ilaa kuwii noogu shar badnaabaa raacay walow kaanuu min khiyaarinaa kuwaas rumeeyey hadday ahaan lahaayeen kuwa akhyaarta ah oo khiyaartayadaa kuwa yaga fiicfiicnaa maa tarakuu diina aabbaa'ihim aabbayaashood diintooda kama tageen sidaas bay dhaheen wadaadadii yahuud axbaarti markaasaa waxay kaloo dhaheen oo raggii rumeeyey nebiga iyo rasuulka nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ilaahay kuwii rumeeyey waxay kaloo ku dhaheen diintiinni horaa ka baxdeen waana khasaadheen markaasaa ilaahay wuxuu soo dejiyey laysuu sawaa'a min ahli lkitaabi ummatun qaa'ima taas baa la soo dejiyey dadkaa wanaagsan ee daacadda ah ayaa ka mida baa layidhi kuwa ahlu kitaabka marka jumla ismiya lala yimid min ahli lkitaabi umma jumla ismiya maxay tusinaysaa waxay tusinaysaa istimraar ayay tusinaysaa ayib waxaa laga dambaysiyey jumla ficliya yatluuna aayaat illaahi jumla ficliyana maxay tusinaysaa tajadud ayay tusinaysaa sidaas baa marka loo tilmaamay ayb qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi wamaa yafcaluu waxay falaan oo sameeyaan oo min khayrin khayr ah falan yukfaruuhu laga xirmaanin maayo wamaa kii yafcalu ay falaan oo min khayrin khayr ah falan yukfaruu laga xirmaanin maayo laga hoojin maayo hu oo kaasa laga hoojin maayo oo laga xirmaanin maayo laga xirmaanin maayo ee waa loo qorayaa waa laga sawaabsiinayaa macnaha weeyaan falan yugfaruu kaa laga xirmaanin maayo laga dayici maayo wallaahu ilaahayna caliimun ilaahay waa mid ku ogaal badan bilmuttaqiin kuwa muttaqiinta ah ee ilaahay ka cabsada ee taqiyada ah ilaahay mid ku ogaal badan weeye ilaahay kama qarsoonaato kama qarsoomo laa yakfaa calayhi camalu caamilin mid camal falaya camalkiisa ilaahay ka qarsoonaan maayo subxaanahu wa tacaala kuwa muttaqiinta ajarkooda la dayici maayo ilaahay wuxuu inoo tilmaamayaa markii taa la inoo sheegay kabacdi kuwa gaalada ma'aalkooda iyo marjicooda iyo meesha ay ku dambayn doonaan qaala allahu tacaala ilaahay wuxuu yidhi inna aladiina kuwa kafaruu gaaloobay oo ka kufriyey ilaahay iyo rusushiisa iyo aayaadka lan tuqniya deeqi mayso canhum iyaga xaggooda amwaaluhum maalalyaalkoodii walaa awlaaduhum awlaaddoodii iyo ilmahoodii amwaashaas iyo awlaaddaasi ka deeqi mayso min allaahi min cadaabi illaahi ilaahay cadaabkiisa shay a waxbana wax yarna maalkii badnaa ay lahaayeen awlaaddii iyo tarankii ka farcamay haba yaraatee ilaahay ciqaabkiisa waxay ka difaacayso ama ay uga tarayso haba yaraatee ma jidho weeyaan dayib awlaadday jeclaayeen iyo maalkay kaydsan jireen labadaa midna ilaahay cadaabkiisa wax uga tari maayo wa ulaa'ika kuwaa tilmaamahaas leh asxaabu nnaari naarta asxaabteedii weeyaan kuwa naar la saaxiibaya weeye hum iyagu fiihaa naarta dhexdeeda khaaliduun kuwa ku waaraya weeye khaaliduuna mukhalladuun naartaas baa lagu waarinayaa waa naartaas naaru jahannama weeyaan ilaahay hayna ka badbaadiye qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi mathalu maa yunfiquuna fii hadihi alxayaati addunyaa kamahali riixin fiihaa sir mathalu maa waxaa halkan laynoo tilmaamayaa wixii ay bixin jireen xoolihii ay bixin jireen adduunka markii la joogay oo ay isdhihi jireen ammaan ah ka hesheen iyo sheegsheeg wanaagsan amaba ay diinta kula dagaali jireen xoolahaas baa laga warramayaa sida xaalka xoolahaas noqonaayo markay iyaguna xagga tagaan mathalu maa shay tusaalihiis iyo mathalkiis maagaasoo yunfiquuna ay bixin jireen fii haadihi middaan alxayaata ee nolosha addunyaa ee dhow ama addunyaa ee liidata daartaan adduunyada maalkii ay bixin jireen gaalooyinku xoolo badan bay bixiyaan saacidaado badan oo aadami ay ku magacaabeen ama insaaniya binu-aadamtinimo ama ma garanaysaa tabarucaad ayay diraan ama bixiyaan ama sameeyaan waxa ay qabanayaan xaalkaasi muxuu noqonayaa wixii ay daartan dhexdeeda ay bixin jireen kaas tusaalihiisu kamahali riixin dabayl tusaalaheed weeye kamahali muhlaki riixin dabaylkeeda la halaagay tusaalihii oo kale weeye waxa weeyaan dabayl wixii ay halaagtay oo kale weeye riixaas iyo dabaylkaasoo fiihaa iyada dhexdeeda sirun sirun qabow daran uu yahay qabow daran dabayl aad u dhabanaysa oo kacsan oo qabow daran wadata bardun shadiidun qabow aad u daran fiihaa sirun qabow daran oo halaagaya wadata oo kale weeyaan dabayshaas qabowga daran wadatoo asaabad asiibtada ku dhacday xarfa qowmin qola beertood qoladaasoo dalamuu dulmiyeen anfusahum naftoodii dulmiyey oo fa ahlakad markaa riixdii ay halaagtay dabayshii ay halaagtay hu oo zarcigii qoomka ay baabi'isay waxaa la garan karaa qolo daalimiin ahaan jiray ama daalimiinah oo beer tabcaday oo beertii gooray u barwaaqaysan tahay dabayl daran beertii ku dhufatay dabayshaa daran oo qabow daran la socdo oo markaa beertii ay baabi'isay wax laga gurto iyo wax laga qaato aan midna aysan ku reebin xoolaha ay bixinayaan kuwa gaalada adduunka marka la joogo mar haddaysan iimaan lahayn sida qoladaa beertaasi ugu hungoobeen oo waxay ka guranayaan aysan jirin sidaasoo kale weeye xoolahoodu waxay xagga markay tagaan ka helayaan haba yaraatee ma jidho waxa weeyaan mathalu maa yunfiquuna waxay bixinayaan tusaalihiisu fii haadihi alxayaati addunyaa waxa weeyaan noloshaan dhow fii haadihi middan alxayaati dunyaa noloshaan dhow ah adduunyadan waxa ay bixinayaan tusaalihiisu ka mathali riixin oo kale weeyaan riix iyo dabayl dabayl fiihaa sirun qabow daran dhexdeeda ahaaday taasoo asaabad asiibtay xarfa qowmin qolo beertood qoladaasoo dalamuu anfusahum naftoodii dulmiyey oo faahlakad marka ay halaagtay dabayshii hu oo zarcigii xarfigii beertii bay halaagtay baabaha bay ka dhigtay maxaana qoladan beerta looga halaagay macaasidii ay samayn jireen wax intifaaca kamaysan helin sidaasoo kalea kuwa gaaladaana acmaasha saalixada ay adduunka samaynayaan sida qoladaas zarcigooda u baaba'ay ayaa qoladaana adduunka acmaasha saalixadaayoo ay samaynayaan xagga markii la tago wax baaba'aybuu noqonayaan mashaariicdii ay fulin jireen tabarucaadkii ay bixin jireen kaalmadii binu aadan ay qaban jireen waxaasoo dhan aakhiro wax uga horreeya maaha ilaahay wuxuu yidhi wamaa dalamahum ullahu ilaahay kuwaas muusan dulmin walaakin anfusahum naftooda yadlimuuna kuwa dulmiyey bay ahayn walaakina yadlimuuna anfusahum wamaa dalamahum ullahu ilaahay ma dulmin walaakina anfusahum naftooda bay yadlimuuna dulmiyeen wey naftooday dulmiyeen waxay ka dhigan tahay walaakina dalamuu anfusahum iyagaa naftooda dulmiyey sidaasaa markaas loo baabi'inayaa wax allaale waxay geysteen adduunka inay magac ku helaan mooyaane aakhiro waxba ugama horreeyaan aan naar ahayn ilaahay wuxuu inoo ka digayaa qole la yidhaahdo munaafiqiin oo dhibaato badan oo suus ku dhex jira dadka muslimiinta dhexdooda ah markaa kuwa munaafiqiinta iyo kuwa gaaladaa sirihiinna iyo xogtiinna hoose hasiinnina baa la leeyahay oo ha u sheeginnina taas baa laynoo tilmaamaya qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi yaa ayuha aladiina aamanuu kuwa iimaanka laga helayow laa tattakhiduu ha ka yeelannina bidaanatan bidaana iyo waday hoosaad ha samaysannina laa tattakhiduu ha yeelannina bidaanatan bidaana ha yeelannina oo bidaanadaasoo min duunikum idinka sokadeenna ah mu'miniin ka soo hadhay macnaha kuwa munaafiqiina saaxiiba ha ka dhigannina aasirihiinna iyo xogihiinna aa siisaan oo aa ka dhigataan bidaana waxaa la yidhaahdaa marada jirhkaada maryaha midda jirhkaada ugu xigta oo dharka aa qabtid jirhkaada midda la baashiraysa sida funaanadda oo kale marka waxa weeyaan kuwo khaas ah oo idiin gaar ah oo sirihiinna aad gaarsiisaan kuwaasoo kale hakas ha yeelannina oo aan mu'miniin ahayn kuwaasoo laa ya'luunakum aan idinkala gaabinaynin khabaalan fii khabaalin wax fasaadah aan idinkala gaabinaynin laa ya'luunakum aan idinkala dibdhacayn oo idinkala gaabinaynin khabaalan fasaad iyo xuma xumaan aan idinkala dibdhacaynin wadduu kuwaasi waxay jeclaysteen wadduu kuwaasi waxay jeclaysteen maa canidtum canatakum anadiimaa canidtum ay canatakum dhibtoodkiinna dhibaatoodkiinna ayay kuwaasi jecel yihiin wadduu waxay jecel yihiin maa canidtum waxaa idin dhibayaa waxay ka dhigan tahay ay canatakum maa masdariya dhibaatadiinna iyo dhibtoodkiinna ayay jecel yihiin sidaas bay jecel yihiin wixii dhibaato daran idinku ridaya taa ayay jecel yihiin qaala tacaalaa ilaahay wuxuu yidhi qad xaqiiqee baddad waxaa daahirtay albaqdaa'u nacayb ayaa ka daahirtay min afwaahihim iyaga afafyaalkooda calaamaadkii cadaawada ayaa carabkooda ka daahiray oo waxa weeyaan kumay kaaftoomin nacaybka qalbiga ay idinku hayaan keliye afkiina way kaga dhawaaqeen inta badan qofku qalbiga inuu wax badan ku haystaa dhacda laakiin afka uusan ka sheegin marka cadaawaddii xataa afkooday ka daahirtay qalbigii intay soo dhaaftay wamaa midka tukfii ay qarinayso suduuruhum laabahoodu wamaa tukfii suduuruhum laabahoodu kuu qarinaayo ayaa akbaru ka weynan badan waxa ay muujinayaanoo afka kaga hadleen ilaahay wuxuu yidhi waxaa ka weynan badan waxay qalbiga ku haystaan wamaa midka tukfii suduuruhum laabahoodu ay qarinayaan xabadyada ugu jira oo aysan muujinaynin ayaa akbaru weynan badan oo muxuu ka weynan badan yahay midka ay daahirinayaan oo ay carabka kaga dhawaaqeen qad xaqiiqee bayannaa waxaanu caddaynay lakum idinka waxaan idiin caddaynay al aayaati aayaadkii ayaanu idiin caddaynay wadaxnaa lakumul aayaat aayaadkii baan idiin tawdiixinadoo idiin caddaynay aayaadkaasoo tusinaya ikhlaas in diinta dhexdeeda lala yimaado inay waajib tahay mu'miniinta in weli laga yeesho gaaladana in cadow laga yeesho in kuntum haddaad tihiin tacqiluuna kuwa wax garanaya bimacnaa in kuntum cuqalaa'a kuwa cuqalaa'a ee cuqaala haddaad tihiin waannu idiin caddaynay weeyaan ayib sidaas baa lagu yidhi haddaad garanaysaan in kuntum tacqiluun kuwa garanaya haddaad tihiin fahmaya ilaahay xaggiisa amarkiisa iyo nahyigiisa waannu idiin caddaynay macnaha weeyaan waxaa halkan laynoo tilmaamayaa nimanka iyaga ah sida ay mu'miniinta u necab yihiin ayaa laynoo sii tilmaamayaa ay mu'miniinta u karaahiyeysanayaan ilaahay wuxuu yidhi haa antum haa waalitanbihib haa baraaruga wey haa antum idinku ulaa'i kuwan baa tihiin ama waxaa dhahdaa haa antum idinku ulaa'i yaa ulaa'i yaa haa ulaa'i kuwanow oo xarfunidihii baa markaasna alxafi tuxibbuunahum waa jeceshihiin kuwa idinka idinka mid ah oo mu'miniinah oo gefsan baa jira tuxibbuunahum kuwaa gaaladaabaa jeceshihiin munaafiqiintaah walaa yuxibbuunakum iyaguna idinma jecla oo idinkii waa ka weliyeelana saan xogtiinaa u sheegaysaan iyaguna idinma jecla walaa yuxibuunakum iyaguna idinma jecla markaa idinku maxabada u muujinaysaan oo nafaca iyo wanaagga aad la rabtaan iyagu waa kuwa idin neceb oo aan idin jeclayn dhibaatay idinla rabaan cadownimaay qalbiga idinku hayaan wa tu'minuuna waxaad idinku rumayseen oo rumaynaysaan bilkitaabi kitaabka kullihii dhammaantiis kutubtii ilaahay soo dejiyey dhammaanteed ayaa idinku rumayseen iyaguna ma ay rumaynin ayib idinkoo kitaabkiinniina rumeeyey kuwan gaaladaa kutubtii nebiyaashooda lagu soo dejiyeyna idinku aad rumaysan tihiin maca daalika iyagu cadaawad bay qalbiga idinku hayaan marka maxaa u jeceshihiin weye maxaaba keenay inaad jeclaataan iyagoo hal shay oo kitaabkiinna ka mid a aan rumaynaynin ayib waidaa laquuk markay idinla kulmaan idinka muuminiina kuwa gaaladaa munaafiqiintaa qaaluu waxay dhahayaan ilaa kufrigaa labaayo midna waa kufriga asalkaa midna waa midkan nifaaqa ah waidaa waqtigii laquu ay idinla kulmaan munaafiqiintu kum idinka qaaluu munaafiqiintu waxay dhahaan aamannaa waan rumaynay saasay dhahayaan iimaan bay idiin daahirsanayaan waidaa khalow markay qaali noqdaan oo isla cidloobaan cadduu waxay qaniinaan calaykum dushiinna alanaamila xubnahay idiin qaniinayaan farahay qaniinayaan min alkaydi carad darteed hebel farahu qaniinay farahu cunay farahiisow qaniinay soo lama yidhaahdo waxa weeyaan markay idin hor joogaan waxay dhahayaan aamanna markay idinka tagaanna cadduu calaykum waxay idiin qaniinayaan alanaamila xubnaha farahay qaniinayaan waa shallaaya xanaaq min alkayda carad darteed say idiin necab yihiin say mu'miniinta u necab yihiin ayay sidaa u samaynayaan xanaaq inay macnaha wax ceeqsan oo kale carad darteed oo faraha qaniinaya oo kaley noqonaya ayib qul waxaa dhahdaa nabiyullaahi moxamed calayhi salaatu wasalaam waxaad ku dhahdaa muutuu dhinta idam alla dhinta biqaydikum caradiina ku dhinta waa ducaahun calayhim waa ducaau calayhi waa habaar muutuu dhinta biqaydikum caradiina ku dhinta waxay ka dhigan tahay adaama allaahu qaydakum caradiinna ilaahay ha daa'imiyo weligiin faraha saa u qaniina ilaa aad dhimashadii rismiga ahayd ka gaaraysaan islaamka iyo muslimiinta waxba ka qaadimaysaan ina allaha ilaahay caliimun waa mid ku ogaal badan bidaati suduuri laabaha tanu saaxiibka ah xaalada laabaha arrimaha xaaladda u saaxiibka ah ilaahay waa mid ku ogaal badan mar haddii waxa laabta ku jira ilaahay ku ogaal badan yahay waxa daahirkaayo iska muuqdana waa min baabi owlaa waxba ilaahay kama qarsoono weeyaan kuwaan munaafiqiintaha iyo gaalada laabahoodu waxay qarinayaan oo sirta u ah oo xasadka iyo collaytanka ay mu'miniinta u hayaan ilaahay mid ku cilmi badan weye ilaahay mid og weyaan subxaana wa tacaala ogaalka ogyahaybaa ilaahay inoo sheega marka waa inoo warramaysa waxay yihiin waa laynoo tilmaamay markaa sidaa marka ay tahay gaalooyinka qofkii arrimihiisa u dhiiba oo la taliyayaal ka dhigta oo xogtiisa u sheega oo tillaabooyinkiisa u sheega oo wuxuu damacsan yahay iyo horumaradiisa iyo nidaamyadiisa iyaga macnaha la yeesha wada shaqayn iyo xiriir noocaasa waxay ku samaynayaan ilaa qalbigay waxa ugu hayaani waa duminayaan marka dambe waa duminayaan inta dowlad ama dad binu aadam isku dhiiba kuwa ilaahay ka kufriyey oo mooda in iyaga haddaan lala tashanoo wax lala qabsanaysan waxba hagaagaynin waxay iyaguna hagardaami ku samaynayaan waxa ay bixinayaan bilaash maaha waxa ay bixinayaan danbay ka leeyihiin danta ay ka leeyihiin inay gaaraan bay rabaan ayib waxaa la ogol yahay sancooyinka iyo culuumta iyo tacliinta ay gaaladu yaqaanaan oo markaa mu'miniintu u baahan yihiin in laga barto sancaday yaqaanaan in laga barto luqaday yaqaanaan in laga barto aqoonta iyo tacliinta iyo caafimaadka wixii ay yaqaanaan oo aan halkan lagu hayn in laga barto lama diidayo in wax la kala gato lama diidayo waka laakiin sirtii dowladda islaamka iyo xogtii iyo ahdaafta ay muslimiintu leeyihiin in loo sheego oo ribood loo ribood gareeyo oo ay xogtaa helaan lama ogola ilaahay wuxuu yidhi isagaa abuurada oo yaqaani in tamsaskum hadday idin taabato mu'miniinay xasanatun wanaag iyo barwaaqo iyo wax idin farax gelinaya ee barwaaqo heshaan ee raxmad heshaan ee haniime heshaan ee kaalmo iyo guul ah heshaan oo dagaalka adkaataan tasuhum iyaga way xumaynaysaa arrintaas way arrintaa way ka naxayaan tasuhum haa iyaga arrinkaas xasanada aa hesheen in tamsaskum xasanatu hadday idin taabato tasuhum way xumaynaysaa xasanadaas iyaga way ka naxayaan ayib intaa waxay qaadanaysaa laba ficil ficilu shardi iyo jawaabkiisa wain tusibkum hadday idin asiibto sayi'atun dhibaato oo abaar iyo dhibaato iyo maalin ciidankiinni laga adkaaday oo jabniin idinku dhacay arrimahaas hadday idin asiibaanna yafraxuu bihaa waa ku farxayaan ilaahay abuurtay baa inoo ka warramaya wakaa nimanka mabda'ood markaa idinku faraxsantihiin iyagu waa naxayaan markaa idinku dhibaato idinku dhacdo xoogaa naxdina idin haysana iyagu waa farxayaan xaalkoodu nimankaa wakaas cadaawadoodu wataas heerkaas bay marayaan wain tasbiruu haddaa idinku sabidhaan wa tattaquu aad dhowrsataan oo ilaahay ka cabsataan laa yadurukum idin dhibi maayo idinka kayduhum iyaga hagarsigooda iyo makrigoodu shay-aa waxba idinka qaadi maayo laa yadurukum idinma dhibaayo kum idinka kayduhum iyaga makrigoodu shay-an waxba idinku dhibi maayo wax idin soo gaaraya ma jiraan aqwaashiinna iyo acmaashiinna waxay u dhimayaan ma jiro makrigooda iyo ma garanaysaa dhagartoodu ina allaha ilaahay caliimun mid ogaal badan weeye ina allaha ilaahay bimaa yacmaluuna waxay camal falayaan muxiidun ilaahay mid koobaabay weeyaan subxaanahu wa tacaala makrigooda iyo sharkooda ilaahay mid waxa weeyaan muxiid ah oo koobaabay oo og ilaahay weeyaan subxaanahu wa tacaala dhinac kasta ka og niyooyinkooda xunxun ay qalbiga ku hayaanna ilaahay mid og weeyaan subxaanahu wa tacaala sidaas ayaa lagu tilmaamay markaas aayaddan waxyaalaha muxasanaadka badiiciyada ah ee cilmulbadiica balaaqada la xidhiidha waxaa ku jira wax la yidhaahdo almuqaabala wax la isqaabqaabilsiiyo oo tusaale ahaan in tamsaskum xasanatun tasu'hum maxaa la qaabiliyey wain tusibkum sayi'atun yafraxuu biha waay xasanadii iyo sayi'adii saasaa laisku qaabiliyey farixii iyo ma garanaysaa tiiraanyadiina sidaasaa laisku qaabiliyey ayib markaas markii la tilmaamayey masi baa laga cabiray xasanada in tamsaskum xasanatu tan kalena isaabaa laga cabira wain tusibkum sayiatu waxaa taa looga cabiraya waxaa la ishaarayaa xasanadaas acdaada inay xumaynayso ay ka naxayaan xataa shay fudud ba allaha ka dhigo mu'miniintu heleen hadduu yahay xataa waa ka naxayaan iyagu wax yar hadday idin taabtaan xataa masan khafiifan taabasho yar wax yaroo khayra haddaa heshaan iyagu waa ka tiiraanyoonaya waa kaasa darsi bayna intaas ku egyahay wallahu subxaanahu wa tacala aclam bisawaab